laakiin intaan hooyada noqday waxaan aad u bartay wax ladhahdo dulqaadka waxaan bartay samirka mar walba oo aan raba inaan tallaabo qaado markii hore keligey baa eegi jiray imika lakin waxa dha maxaa ciyaalkaagana u dana mar walba noocay tallaabada doonto ha noqoto mar walba waxaan odhanayaa intaanan naftayda ka fikirin baa waxaan odhanayaa caruurtaan eegaya marka hooyanimadu waxay ku baraysaa samirka wax markaad keligaa tahay aadan ku samri karin baa markaad hooyada noqoto aad u samraysaa yacnii wax aanad u dulqaadan lahayn baa markaad hooyada tahay aad u dulqaadanaysaa dabeecad ahaan xataa wad wanaagsanaanaysa markaad hooyada tahay haddaad ahayd qof dabeecad xun markaad caruur dhasho qof dabeecad fiican baad noqonaysaa sababtaa waxaanaad ku dhex jirto iyo caruurtan yaryareed barbaarinayso dabeecad xumo iyo waan dagaal badanahayo dad gabanimadaadi dagaal badnayd halkaa marka la taga ma shaqayso u degaya yacni waad naxariisanaysaa naxariistan badanayd caruurtaadii u muujinaysa baa waxay kugu keenaysaa inaad dulqaad badnaato inaad ilan waxbay jebinayaan waxbay daadinayaan adigoo wax hagaajiyay bay toban waxoo kala kharibayaan waxaad yeelan qof kuulo oo iska qaboowa adduunku hadduu soo rogmanayo aan waxba badan ka lahayn bay hooyanimadu kaa dhigaysaa marka taana waan bartay maadaamaad in muddo aad ka maqnayd ilatoban sanno ku dhowaad ma jirtaa waxaad u xiistood leedahay alla ilaahay arrinkaa iyadaa waan u xiisee inaan bartaas mar hore soo gaadhay ahayd haa xaqiiqde adduunka casri ba noqday xilligii annaga aanu warbaahinta ku jiraye dee wax la duubaya iyo hadda aad buu kala qurux badayey guriga anoo fadhiya muuqaal qurux badan markaan daawado kaagoo kale baan tusaale u soo qaado waxaan is oran jiray alla haddaad ku jiri lahayd aduguna muuqaal yaro qurux badan baad samayn lahayd barnaamijyada madadaaladoo kale waxaad arkaysaa fanaan heesayo qof waraysanayo deetana waxaan iska ohan jiray alla yacni halkaa may ahayn in qaab kaloo noocaasa laga galay ahayd marka waxyaabahaas oo kale dee xiisay ku gelinayaan
alxamdulilah anaguna waanu joognaa adiguna waa joogtaa lafteeda haddaad jeclaysan jirtina iminkan aniguna kugula garab taaganahaddii aan kuu dhexgeliyo taageerayaashaada ugu badan marka ragga laga reebo waa dumar dumar khaasa maxay taas ku dhacday lafteedu allah dumarku horta ilaa maalintaan bilaabay ilaa maanta yacnii gabadh walba markaan ka soo horbaxo waxay ii sheegtaa inay taageersan tahay iminkana waxa socda waxa laydhaha dumarlaan dumarlaan baa jira oodumarlaan baa jira marka way isku wada xidhan aad iskugu xidhan yihiin maanta hadday meesha haynagu kiciyaan idhahdaan maaragta waa lagu kacayaa marka aad bay walahi dumarka ii taageera aad bay maaragta dumarka aniguna waan jeclahay runtii dumarka horumarkooga iyo iyaguna aad bay ii jecelyihin marka haddaan maanta isran lahaa talow sabab ay kugu jeclaadeen shee anigu xataa isma qeexi karo ma qeexi karo sabab ay igu jeclaadeen laakiin inay taageeraan waan ogi iyagana waxaa le qalbigaan idinku hayaa aadna waad umahadsanta taageeradeenaadyaadaadyaadragga laftooda aad bay ku taageeraan
dumarka markay noqoto aad bay maasha allah haddii aan ku sii soconno xaggii dumarland gabdhaha caankaa guurku saamayn intee leeg ayuu ku yeeshaa ragga
waa arrin wanaagsan runtii waxaan odhan karaa habka doorashada siday ninku soo xulanayso qaabka guurkeeda uu dhacayo qaabka nolosheeda ay u maamulanayso waxaasoo dhani gabdhaha kale kala simantay marka waxaasoo dhan loo eego gabadha caanka ah imika gabdhaha caanka ah dumarka kale kala siman tahay laakiin hal mid oo aanay kala sinnayn baa jira horta in waxaa la odhanayaa heblaayo ninkeeda xasaanad bulshadu siisabay gabadhaas wadataa oo ah heblaayo ninkeeda si kasta ninku hadduu yahay waxay odhanayaan maalintaasay odhanayaan libax kasta hadduu ninkaas yahay maalin waxay odhanayaan maalintaas wuxuu qaadanayaa xasaanadda iyagu siiyeen oo ah heblaayo ninkeeda wixii kale hadday kala sinnaato ninkaas maalintaa uu gabadha guursado ma noqdo heblaayo ninkeeda haddii calafkuba kala dhammaado oo gabadha iyo ninkaas ay kala tagaan waa heblaayo ninkii furay heblaayo ninkii ay kala tegeen ninkaasi haddii xaqu xataa eeg intii uu qabay maaha heblaayo ninkeeda hadduu furo ninkii heblaayo furay haddii xaq u yimaado ninkaasi mawdku yimaadu dhinto heblaayo ninkeediibaa dhintay taasi taamkuu tahay haddii ninkaasi gabadh guursado gabadhii heblaayo ma noqonayso waxay noqonaysaa waxaa la odhanayaa heblaayo ninkeedii naagtuu qabay heblaayo ninkeeda iddadii heblaayo ninkeeda habaryartii markaa gabadhaasi bulshadaas siisay magaca eeg iyadu may la bixin iyadu may odhan dee iigu yeedha iyadu halla igu shaabadeeye may odhan laakiin dadkii baa waxaan ka masaxmin siiyey taas markaa waa ta ragga qaar markaa waxay ku keenaysaa inuu dhibsado oo uu isiraa heblaayo ninkeedii dhibsado qaarna waabay xiiseeyaanoo iyagaaba ka odhanaya anugu waxaan garanaya imka qoysisqaba oo mar kasta yacnihii oo ninkaa arko gabadhiisa ka odhanaya waa heblaayo ninkeedii wuxuuba ka dhigtay wax iska caadiyo iska fano waaba ma aragtayo waxbaba isaguma arko marka taasa waxaan odhan lahaa ay kaga duwan yihiin hablaha caanka
gabdhaha markay noqoto iyo welibana marwooyinka Ha.
adiga ka nimca Ha, ahaa ha.
haddii aan kula caawo tala sii bal tala noocayaa siin lahay Ee, waxaan siin lahaa runtii waxaan kasoo waxaan ka bilaabayaa gabdhaha way singalka aheen weli guursan way talada aan siinaya waxay tahay ee, guurka waxaa dhici karaysa inay markay bannaanka joogto sawir ka aaminsan tahay sax sida imika intan dambe badan oo kale waxay arkaysaa dumar badan baad imika arkaysaayo dee ragdhibay waxaan odhan lahaa sawirka guurka ka aaminaysaan mar walba ha noqdo sawir qurux badan Ee, sababtaan sidaa u leeyahy waxaa weeyaan guurku khasaaro ma laha gabadha markay guursato alxamdulilah ilaah ubad buu siinaya Masha Allah.
nin haddaad guursato ilmo u dhasho oo kugu xumaado ood kullabaad guurto guurku marnaba khasaare isagu ma leh Sax.
awlaad baad ka helaysaayo haddaad lacag ku raadiso ilaahayo ku siiya mooyaan aanad helaynin marka een, khasaare anugu umaba arka guurka totally inuu khasaarey Sax.
ha ka cabsanina odhan lahaa qof qof lamida ma jiro gabdho badan baa arkayo idhahda guurkii imika waanu ka cabsanno laga cabsiiya Sax.
adduunyada qofba ilaahay sibuu u abuuray nin xuni hadduu jiro nin fiican baa jira sida naag xuni hadday jirto ee, naag fiican u jirta amba gabadh xuni haddii jirto gabadh fiican bili aadamku ma aragtay mid kalena odhan lahaa ee, gabdhaha shuruudiyaan guurka lagu xidhin guurku kolley wax wanaagsan baa kaa horeeya bini aadan baa to hadduu ninku xumaado albaabku ka baxay ka daba baxa haddaad kaba fikirayso inuu ninku kugu xumaado kun aan xumaan baa jiro oo konton sanno isqabo oo maaragtay saas isku koolkooliya gabdhaha waxaan odhan lahaa ha ka cabsanina number one shuruuddan yaan lagu xidhan sababtoo ah guurku wuxuu kugu keenayo adoo shuruud ku xidha oo nin kasta diida oo shuruud ku xidha waxa kaaga wanaagsan inaan wanaagsanad isheshaan maaragtay isfahamtaan xiriiridan ka dhex dhaco shuruud la'aan ku guurso Sax.
sababtoo ah marka lee shuruud la'aan de waxaa jira waxyaabo badan oo gabdho markay singalka yihiin guurka lagu xidho waxaasoo dhan hal ilmo oo yaroo dhasho oo maama kugu idhaa baa waxaad ku iloobaysaa wax kastoo lagaa bixiyo geel haddii lagaa bixiyo hanti haddii lagaa bixiyo wax kasta oo lagaa bixiyo hal ilmo hooya kudhabaad ku qaboobsaad ku ilaabaysaa ee taasi waa taa waxyaaba badanoo dooq ahaan lagu xusho Sax.
haddii aniga ay ra'yi iga qaadan lahaayeen saran lahaa ra'yi gabdhaha ku darso waxaan odhan lahaa markaad xulanaysaan ee quruxda xaragada adduunka wax kastaaba meel buu ku egay marka la isguursado ee yacni waxyaabaha qaar ba waxa leedaha iminka tusaaleba haddii wax kasta oo nin lagu xusho waxaan odhan lahaa haddii anigu aan tala siinayo deeqsinimada ha ku xushaa